Magaalada Guriceel ayaa laga hirgeliyay iskuul wax lagu bari doono dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida kuwa maqalka la iyo aragga la. Iskuulkan ayaa waxaa hirgeliyay maamulka degmada Guriceel waxaana lagu dhigi doonaa maadooyinka aasaasiga u ah waxbarashada iyadoo loo adeegsanayo qalabka aragga iyo calaamadaha. Xoghayaha degmada Guriceel Bashiir Maxamed Salaad ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay iskuulkan.
gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada inaan idhaahno mudanayaal dadkani waxay u baahan yihiin runtii in il gaar ah ee lagu soo eego oo ay helaan waxbarasho ee runtii tayo leh si caruurta galmudug joogta lixaadkooda ay dhammaystiran yihiin sida looga fakarayo inay waxbarasho u helaan waxaan u baahannahay ama aan ka codsanaynaa madaxdeena inay iyaguna dadkan sidaasoo kale in looga fakaro oo miisaaniyad gaar ah ee runtii loo sameeyo Qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa ka mahad celiyay iskuulkan loo hirgeliyay.
haddaan nahay dadka baahida gaarkaa qaba waxaan aan rabnaa inaan een, aan dalbanno in la- ee, waxbarashadeena anaka la tixgeliyo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee, wuxuu yidhi dadka baahida gaarka wax la baro waxaan rabnaa wasiirka wasiir faarax cabdulqaadir inuu dee ka dhabeeyo oo dadkan naafada ee, ee, dhagolayaasha wax walba la jooga degmada gurceel inuu wax wax la baro waxbarashadooda ee, xoogga la saaro sidii dad uga soo bixi lahaayeen waxbartay
in waxbarasho la siiyo oo qalabka ay wax ku bara lahaayeen loo keeno oo gaadiidka ay raaci lahaayeen loo sameeyo oo meesha ay wax ku bara lahaayeen kuleejka ay wax ku bara lahaayeen la siiyo soomaaliya dhammaan naafada joogto waa isku wada mid qof waxbartay iyo qof aan waxbaranba waxay u baahan yihiin wax gacan qabto oo wax yacni oo taageero siiyo marka anigana sidoo kale waxaan rajeynaa ardayda yacni sideedoo kale ah oo aan waxbaranin inaa waxbari doono insha allah oo waxbarashadooda yacni aad iyo aad aan uga dhisi doono cilmiga yacni ilaahay uu siiyey inaanan ka hakrin inaan rajeynaa insha allah waa markii ugu horreydo iskuul dadkaa loo fura weligood yaalooda wax maysan baraan iskuulna looma furin baahi ii qabayn waayo maanta baahidii waa la dibaray maamulkii degmada aa naga dibaray baahidii laba macallin oo naga taageero oo kab ah kabkeeda degmada ka bixinaysa intii wasaaradda waxbarashada intii taageero ka helayno degmada naga kabaysa laba macallin degmada noo ballan qaaday oo naga taageeraysa Iskuulkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida maqalka iyo aragga kaasi oo wax badan ka tari doono baahiyihii tacliineed oo ay qabeen.